waa howlgalladaasi waa ay socdaan mar walbana in deegaano badan lagala wareegayo nimankaasi lowdudkaana waad aragtaa marka howlgalladan dhinac ka hortag laga hortagayo shirqoole ay doonayaan shacabka soomaaliyeed ay ku dhibaateeyaan laga hortagaya uu yahay midaas kale oo qabashada eh qabanayo degmooyinka amase tuulooyinka hoos yimaada degmooyinka ayadana waa ay socotaa oo mid istaagtay maahan tanna waa kuwa doonayaan inay gawaari qaraxyo iminooyin ama dhibaato inay shacabka u geystaan doonayaan oo isdiyaariyada macluumaadkooda la helay kadibna weerar ku qaadnay ayay tahay marka saas ay u kala duwan yihiin faaidou tahay in maxaa lahaa qof argagax keliya ama dhibaato ama jug inuu maql inuu maqlo keliya weeye balse waxaa laga hortagaya waxay tahay inaysan dhicin in falalkii argagixisada ahaa ee wahashnimada ahaa ee ka dhacay afar iyo tobankii octoobar isgoyska zoobo oo kale inay dhacaan oo kale ayaa laga hortagayaa marka in qof uu naxo oo kale iyo taasi wax waxay noqonaysaa soomaali waxay tira hadduu furuq yimaado faraamo waa farakaleeletis marka in annaga wax dhibaataana uma geysano shacabkana waa